galab wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaan idinkuga haynaa galabta heeso iyo warqadihii hambalyooyinka ee aad inoo soo dirteen dhambaalka ugu horreeya aan ka codsado ibraahim xasan daanduray in uu inoo soo qabto danda waa tahay inuu dhambaalka ugu horreeya waxa uu naga soo gaaray hooyo ibraahim garaad iyo cabdulaahi cabdi garaad masartakar loo yaqaan iyo faarax maxamed garaad hani cabdulaahi axmed iyo kamas faarax bare salmo maxamed cabdulaahi cabdicasiis maxamuuda cabanas iyo injineer borow iyo dhuux axmed xuseen iyo qiyaas maxamed nuur hodan cali biikolo hooyo xaliimo oo sulu bare iyo hooyo caasho khaliif maxamed dhammaantood waxay joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxayna taaniyad u dirayaan maxamed garaad carays iyo hodan maxamed shire oo arooskooda uu ka qabsoomay gaarisa waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggeena arooskaasi allah ka dhigo kii lagala kulmo bashbash iyo barwaaqo ee banaheedi kale siiyo owlaad kheyr qabta waxaa dhambaal uu nooga yimid cabdalla xasan aadan iyo aaniso xasan aadan iyo daada xasan aadan maxamed qadar xasan aadan iyo hooyo xaliimo maxamed aadan iyo safaari maxamed nuur iyo buule cali cabdi dhammaan reer xasan bushkaleyti waxaana ay taaniyad wadajir ay gaadhsiinayaan yuusuf xasan aadan iyo naciima cumar inshaar oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada muqdisho waxaan leenahay isku waara ee banaeeda kala siiya owlaad kheyr qabta heesta ah aan dhegaystayaasha u soo qabanayo nuurow waa codadkii salaad maxamed iyo xalimo khaliif mogol
habeenadan daraada hurdadii ka tooso hidibtaa naftaydana habba meel abaarto
dhaafe habeen dhalad ninkii anaa kala kama habawde Iboy dhimada dhaafe Odio ayaaniyo giboodan isku dhaafe habeen dhalad ninkii anaa tala kama hawawde gibooy dhimada dhaale gibooy kolka waan qadayo gibooy hareeraha intaan taye waxaan haata waaye Boy, kolka waan qadayo. Boy, hareeraha intaan dayay, waxaan haafta waaye. Iboy, kama hadalahayne. Iboy, howlaha adduunkiyo, dhibaatay u taagani. Iboy, kama hadalahayne. Iboy, aannu intaasi kaga gudubno heesta hibow codadka salaaderbi iyo xaliime khaliif dhambaalkan waxauu naga soo gaaray cabdinuur shariif cali xaashi iyo cabdikhadar shariif daahir ayaanla aadan shariif cali xaashi iyo maxamuud aadan shariif cali xaashi abwaan miire cabdulaahi cali xaashi mukhtaar bashiir shariif iyo axmed hiire bashiir casaanye axmed shariif iyo maxamed shariif maxamed iyo maxamed gurdan shariif sharmaarke shariif cabdulaahi iyo cabdiweli shariif cashir cabdikhadar shariif cashir iyo muxudiin busuri iyo asxaab kale waxa ay u hambalyeynayaan xuseen shariif cali iyo zaynab faarax mahad oo arooskooda uu ka dhacay dowlad deegaanka soomaalida gaar ahaan deegaanka harleedi waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qabana allaha idinkala siiyo dhinacii heesaha haddii aan aadno waxaan idiin soo qabtay heestani ay ku luuqeynayso fanaanada khatar daahir cigi
dadka ururayo isu tegay dhammaan ma ogan karaan mooye isaga dadka ururayo isu tegay dhammaan ma ogan iyo dhibka mow eedada kalgacalada igubayo dhibka mow naftan nafta naftan naftan ku ogolee naftan nafta naftan naftan ku ogolee ku abaajidee ku abaydinka ku abaajidee ku abaydinka kugu indhala kugu indhala والشمال قبل والشمال قبل والشمال قبل والشمال قبل والشمال قبل والشمال قبل ifafaalayo saad aragtidee sida awliyaan u darasiyaa ifafaalayo saad aragtidee sida uliyaan udarasiyaa wayhaa ilaa biyale wayhaa ilaa biyale ku agmeerayoon magay ku agmeerayoon magay kartooda iyada gaytoodiba xasusiyo qoon abti koo baxshee kartooda iyada gaytoodiba xasusiyo qoon abti koo baxshee ekudhicin ilmadu dhirabaarsateesha sacabka mari ekudhicin ilmadu dhirabaarsateesha sacabka mari eedad kalgacalada igu ubayo dhibta mow eedad kalgacalada igu ubayo dhibta mow usha maadu qaban usha maadu qaban usha maadu qaban usha usha maadu qaban dhambaal ayaa waxa uu noogu yimid aabbe maadjinay nuurow owlay iyo aabbe geeljirow nuurow owlay iyo doctor cabdixakiin maxamed gamboole iyo doctor cabduqaadir isaaq aadan amiin iyo doctor maxamed nuur cabdi ibraahim iyo doctor xasan xaaji barre doctor axmed maxamed nuur suudaan loo yaqaan iyo doctor xabso macalin daruur iyo xasan aadan maadsuurd iyo doctor ibraahim cabdow maxamed fidle shure isaaq aadan iyo aadan xuseen isaaq iyo doctor maxamed kuusow sheekh xuseen doctor maxamed nuur sheekh abukar maykey aadan xasan rooble cabdijiis iyo doctor cali xuseen xasan caliyow dinsoor iyo doctor mustaf macalin mayow axmed isaaq geedow iyo doctor farxaan cabdirasaaq xaaji aadan gurbaan mahad nuur xasan iyo mayow xasan maamow eedo fortuun xaaji caliyow iyo eedo firdowsa sheekh cabdi iyo doctor isaaq barrow isaaq ustaad cabdifataax sheekh cabdulaahi usheed maaday xaaji caliyow waxaana ay dhammaantood hambali gaarsiinayaan cabdisalaan maad jinay nuurow owlay iyo hodan weheliyadeerow oo aroskooda uu ka qabsoomay degmada qasaxa dheere ee gobolka baay waxaana ay leeyihiin isku waara reerkii lagu nastee lagu nagaada allah ayuu idinka yeel aamin ayaan anuguna leenahay waxaa dhambaal uu noogu yimid hooyo fortuun sheekh cabdisalaan iyo carruurteeda iyo hooyo nuurto sheekh cabdisalaan iyo carruurteeda iyo hooyo hodan sheekh cabdisalaan iyo carruurteeda iyo hooyo sucaada sheekh cabdisalaan iyo carruurteeda hooyo marwo sheekh cabdisalaan iyo carruurteeda iyo hooyo xaawaluul sheekh cabdi hooyo xaawaluul sheekh cabdisalaan iyo carruurteeda abti mustaf sheekh cabdisalaan iyo abti cabaas sheekh cabdisalaan iyo abti bashiir sheekh cabdisalaan abti maxamed sheekh cabdisalaan iyo abti ibraahim sheekh cabdisalaan abti maxamed nuur sheekh cabdisalaan abti cabdifataax sheekh cabdisalaan iyo abti ciisediin sheekh cabdisalaan iyo abti cabdulaahi sheekh cabdisalaan iyo ayeeyo idil xasan dhimbil ayeeyo ruqyo xasan dhimbil iyo adeer isaaq maxamed aadan iyo hooyo suldaano xuseen rooble dhammaan reer sheekh cabdulaahi sheekh mayow oo kala jooga kanada maraykanka ingiriiska nairobi gaarisa baardheere qasax dheere iyo baydhabo waxaana ay hambalyo gaarsiinayaan cabdifataax axmed jaamac kabayare iyo ayaan cabdulaahi oo ku aqalgalay dalka kanada edmonton alberta waxaana ay leeyihiin noqda kuwii isku waara ee bano uu kala siiyo owlaad qeyr qabto heesta kale aan dhegaystayaasha nuur u soo qabanayo waa ma waxaad isoo jirin codkii maxamed suleen
sida jaawageelo jilaan abaariyo jeeliyo haraad helay calay jaleeladkaygii jaarka ku tooso kaaji kaaji fiwaayo adiguna ma joogtide ma waxaad isoo jirin markaanin ka jiibsado ee ah, ee jahaada lay dhigo ee ah, ee jahaada lay dhigo Hey, good night. oh. Sida jibinta roobkiyo.
hambalyadan waxay naga soo gaartay hooyo xaliimo guure yarow iyo cadar cabdinaasir maxamed abshir cabdinaasir maxamed iyo axmed cabdinaasir maxamed cabdinajiib cabdinaasir bakool cabdinaasir maxamed iyo iqre cabdinaasir maxamed kowsar cabdinaasir maxamed kalsoon cabdinaasir maxamed iyo aabe cumar maxamed maxamuud hooyo xaliimo aadan maxamed iyo leylo cumar maxamed ilhaan cumar maxamed iyo axmed horow waxaana dhammaan asxaabtani oo kala joogta dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ay u hambalyeynayaan deeqo cumar maxamed iyo faarax cabdinaasir maxamed oo arooskoodu ka dhacay ee dalka kenya ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen waxaan leenahay isku waara ubad khayr qaban allaha idin kala siiyo aamiin waxaa dhambaal uu noogu yimid xaliimo isaaq abshirow iyo firdowse isaaq abshirow iyo xasan isaaq abshirow faadumo aadan cabdi iyo ibraahim isaaq jaceylow iyo maxamed cabdi oo ku magac dheer kush iyo ibraahim hirey isaaq ruuto iyo ibraahim shaahiyow injineer boorow kamas faarax barre cabdicasiis maxamuud canabas iyo salma maxamed cabdulaahi dhammaan waxa ay si wadajira tahniyad u gaarsiinayaan cabdulaahi kufun iyo muumine aadan abshirow oo gabar ay ugu dhalatay dalka kenya wajeer gabadhaasi oo loo bixiyey sahaam cabdulaahi waxay leeyihiin allah ka dhigotii soo weynaataa oo waalidkeed waxtarta aamin ayaan leenahay heesta kale aan dhegeystayaashan u soo qabanayo nuur waa ister codkii cumar nuur cabdulle anaan socodka laafiya hagarlii wax qabashada hindiisi iyo faalada celiiska sheekada haddaan caana lagu habeen ama mooyadeed korin maxay siin asluubta nuux shoodkeen haddaan caana lagu habeen ama hooyadeed korin maxay siin asluubta nuux shoodkeen wax kugu abuuna abuuna istaagi wax kugu abuuna abuuna istaagi hareerahaanugaaye wada hareeye taroobka uuge xariidu haraadew jiirtugeeda hoos jiirtugeedaha wax kugu abuuna abuuna istaadi wax kugu abuuna abuuna istaadi harirahaanugaari wada hareeye warka roobka uuge waxariidu haraadew jiirtugeeda hoos jiirtugeedaha halmaan sidiigiyo haleelaad kumaan yaraax hobshaysiyo ku ciyaaraan istari istari
markan waxaa noo gacan haatinaya dadka kale ah xaliimo isaaq abshirow iyo firdowse isaaq abshirow xasan isaaq abshirow faadime aadan cabdi iyo ibraahim isaaq jaceelow maxamed cabdi oo ku magac dheer kush ibraahim xirey iyo isaaq ruuto ibraahim eh, shaahiyow iyo injineer borow dhammaan akhyaartani ayaa waxay hambalyo dhalasho ay u dirayaan cabdulaahi kufun iyo marwadiisa muumine aadan abshirow oo ay gabaro ugu dhalatay dalka kenya gaar ahaan magaalada wajaar gabadhaasi oo loo bixiyey sihaam ayaan leenahay allaha ka dhigatay dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray cabdinuur shariif cali xaashi oo jooga jabuuti ayaanle aadan shariif cali xaashi sheekh maxamuud aadan shariif cali xaashi iyo baadi aadan shariif cali xaashi cabdiraxmaan cabdulaahi shariif cali xaashi iyo cabdi aadan shariif iyo cabdi shuri xuseen shariif cali xaashi cabdiqadar shariif daahir iyo mukhtaar bashiir shariif iyo cabdiweli shariif maxamed shariif cabdi naasir iyo maxamed gordon iyo muxidiin busuri shariif axmed moxamed suban shariif iyo moxamed fure dhammaan waxaana ay jecel yihiin inay hambali gaarsiiyaan xuseen shariif cali xaashi iyo seynab faarax moxamed oo meherkooda uu ka qabsoomay dowlad deegaanka soomaalida gaar ahaan harledi heesta ugu dambaysana waa qarad iyo codka xasan aadan samater intaasna waxaa ku dhan barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaana wadadil idinkugu soo jeedinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo anigoo ah ibraahim xasan garawey daanduray intaan markale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
qorraxdu aroorti qaybisay falcaara ama qaansaruuba daruur midaa ku qarisay qaymaheedile qof midan lama amaano qalad looma hilsi qurashtii haweenka naftaada qancusayba ku qusuucdayo wanaa ku qirayte naftaada qancusayba ku qusuucdayo wanaa ku qirayte qabriga hortii qaraadee bardenaadu qaboobiyo qaadiseha kugeeyo qofallada jacaylku ku qabiray naftayda ilaa maad qalayno waad ilaa qorshaysay iga saarti qoolkii qaman dhacada dushaydiyo qamuuyadii isaarnay ilaa maad qaxooti qofallada jacaylku ku qabiray naftayda ilaa maad qalayno waad ilaa qorshaysay igasaasi qoolkii qamandacada dushaydiyo qamuuyadii isaarnay ilaa maad qaxooti naftaada qancusayba ku qusuucdayo wanaa ku qiraysay naftaada qancusayba ku qusuucdayo wanaa ku qirayse qabriga hortii qaraadi barinaadu qaboobiyo qaadirkee ha ku geeyo haddaan qiroorisaydo qotoyso warkayga ruuxan kugu qiyaaso kula qeer dhigaaya kama qaadindaahe sida roob qayoodo saxan saxa qabuula laabkayda qaadi haddaan firoorusaydo qontayso warkayga ruuxan kugu qiyaaso kula qeer dhigaaya kama qaadindaahe sida roob qayoodo saxan saxa qabuula laabtayda qaadi naftaada qancusayba ku qusuucdayo wanaa ku qirayte naftaada qancusayba ku qusuucdayo وانا فوق رأيتين قبل قاهرتي قرادي فرينا ذو قابو بيو قادر كيها في